barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internet-ka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jamco siddeedda bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
horta gartab sida cadaaladay u dhacaysay mamaahaha guddidu guurtidaahi qaarkood bay bixinayaan waxay odhanayaan markay gartu bilaabmayso oy labada nina dacweeya u sheegeen ama qolaha u dacwiyaan ama laba shaqsi ha u dacwiyaan waxay u sheegayaan mamaahaha iyagoo ay gaarka u leeyihiin waxay leeyihiin xeer waa ninkii gowrac
kaasina waxa uu ahaa abwaan maxamuud cabdulaahi geesdiir oo ka warramaya sidii ay soomaalidu garta u naqi jireen iyo maahmaahyadii ay adeegsan jireen barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qasiidooyinkii bisha ramadaan
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan shan iyo soddon ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tobneeye kale oo ay carruur ku jirtana ku dhaawacmeen weerar dhinaca cirka ah oo lagu qaaday deegaanada ay maamulaan mucaaradka ee gobolka idlib suuriya kooxda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee suuriya fadhigeeduna yahay dalka ingiriiska ayaa ku warantay in duqeymaha lagu bartilmaameedsaday xaafadda zardana oo ku taalla waqooyi galbeed ee gobolka idlib wariye ka tirsan wakaaladda wararka faransiiska ee a f b oo ku sugan idlib ayaa sheegay in isbitaalada la geeyey dhaawacyada dad isugu jira dumar caruur waayeelo iyo weliba qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka duqeymaha dhinaca cirka ah ee gobolka idlib ayaa bilooyinkii dhowaa ahaa kuwa soo noqnoqday idlib ayaa waxaa isugu tagay tobannaan kun oo barakacyaal ah oo isaga kala yimid meelo kala duwan oo ka tirsan dalka suuriya
ururka laqeyrta cas ee caalamiga ayaa waxa uu ku amray toddobaatan iyo kow shaqaalihiisa inay isaga baxaan dalkaasi yemen oo ay soo tarayso khatarta iyo colaad dalkaasi ka jirta war qoraala oo ka soo baxay ayuu ururku waxa uu ku sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay si toos ah loogu hanjabay loona bartilmaamaystay ilaa iyo afar boqol iyo konton shaqaalaha ururkaasi ah ayaa waxay ka sii shaqayn doonaan dalkaasi yemen sida ay ku warantay afhayeenka ururka maria claire fagale iyadoo sheegtay in qaybtan shaqaalaha ee hadda baxaya halkaasi ay saameyn ku yeelan doonto howlihii qaliinka barnaamijyadii cuntada iyo biyahaba laqeyrtaas ayaa waxay sheegtay inaanay qaadan karaynin una babacdhigi karin halista halkaasi ka jirta laakiin ay qaramadii midoobey sheegtay in shaqaalaha howlaha aadminimo ay sii joogi doonaan dalkaasi
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimce aad hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaa maanta idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good mowduuca aan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maanta ku soo qaadan doonna ayaa ku saabsan maahmaahyada soomaaliga halka dhaqan ahaan soomaalidu u adeegsan jirtay iyo marxalka ay maahmaahyadu bixi jireen dhaqan ahaan maahmaahyada halhaysyada iyo halxidhaaluhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha soomaalidu wadaagaan af ahaan iyo dhaqan ahaan ee ka dhaxayn jiray haddaba barnaamijkeennan maanta waxaa inoogu marti ah oo inagala qayb qaadan doona abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaana abwaan geestiir abwaan ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo aad maanta marti noogu tahay
bismillahi raxmaan raxiim waan dhowahay wariye haashim waana idin salaamay adiga idaacadda v o edaba
ugu horeynna wuxuu abwaanku faahfaahin inaga siin doonaa xilliga la adeegsado maahmaahyada iyo waxyaabaha keena maahmaahda iminka mahmaahihii lagu mahmaahi jiray kama mahmaahayno laakiin macnahii waxaan u fahmay mahmaahaha iyo siday u baxayeen iyo xaaladday ku imanayeen mahmaahuhu saaad u sheegtay waxa weeyaan hantida keliya ay maanta soomaali wada leedahay mahmaaha halxidhaalaha iyo halhaysyada waa inta waa hantida keliya maanta ay soomaali wadaagto waxay ku bixi jireen horta xagga hore markaan ka soo bilowno waxaa jirta maanta dalalkani reer galbeedku waxay sheegtaan horumar ay yidhaahdaan maaratay cadaalad baanu ku qaadaynaayoo maxkamaday sameeyeen maxkamadahaasi saddex geed saddex maxkamadood oo kala sarreeya ayay ka dhigteen innagoo inan reer galbeedba soomaalidu aanay oqoon ay soomaali tahay oy reer guuraa tahay ayaa waxaynu lahayn saddexdaa geed waxaan odhan karaa soomaalidu waa dad da'weyn wax badanna waa laga qaatay oo nimankan reer galbeed waxaanay maanta casriga inooga dhigayaan inaan wax badan ay soomaalida ka qaateen baa halkaa ka muuqanaysa marka mahmaahdu ma aha wax inta imika laba qof intay isku tagaan ay intay ereye isu geeyaan ay bixiyaan maahine xaaladay ku baxaysay waxay ku baxaysay gar gareey waxay ka bilaabantaa laba qof waxayna ku dhammaataa laba qolo ama laba qaranba ha gaadho dabadeedna markaa gartaa ay ka soo dhexbaxayso mahmaahuhu ee xaaladaha ay mahmaahadu ku abuurmayso keenaya ayaynu ka sheekaynaynaa laba nin baaba isqabsaday in loo garqaaday damceen xeerku wuxuu ahaa markaa la odhanayaa midba mar inta loo yeedhaa la odhanaya dadka garta kuu galaya adigu xulo looma magacaabayo lama odhanayo gartii waan kuu diyaarina kaalay oo dacwi maxaa la diidayaa inuu ninkani birri uu yidhahdo waa layga eexday marka intaan gartaba la gelin qofkani wuxuu raalli ku yahay ee hadhow haddii la xukmana uu qaadan karayo waa inu isagu soo xushaa guurtidiisa ragga garta u galaya ka kalena uu soo xulanaya marka labadaa la soo xulay la ysku keeno labadii qaybood ee labada nin hareeraha ka kala socdayna dad dee waartani waa waa la imanayaa marka waxaa dhici jirtay muddaa la qabanayay muddadaasi dadkubay wada ogaan jireen waa la wada sugi jiray oday xeerbeegtaas ku imanaya geedkay soo fadhiisanayaan gar baa la qaadayaa muddici iyo muddacalay baa la yidhaahdaa ninka muddiciga waa ninka weerarka ah muddacaleyna waa ninka difaacae dee maaratan isdifaacaya weeye gartu markay saxda tahay xeerka soomaaliga ninka muddiciga ah ee weerarka ah ayaa u ogolaa xeerka soomaaligu inuu keensado markhaati markhaatigaasi markuu garta uu galayo haddii uu ku dhawaaqi waayo lama maarata lagama yeelayn muddadaa la qabtay ee la shaaciyey odayga garyaqaanka ah cidda doonaysa inay garta barato cidda doonaysa say wax u dhacaan mayna inta kale ee danaynaysa halka lagu qabtay iyo geedka layskugu imanaya la wada ogyahaybaa maanta lagu wada diyaargaloobayo gartaay waxay noqonaysa gar la wada dhagaysto iyadoon wax hadale lagu darsanayn labada nin nin walba wuxuu soo diyaarsanaya xeelad iyo xigmad wax alla wixii uu maaratan ilaahay ku abuuray iyo wixii tale la soo siiyey isagoo xambaarsan buu geedka imanaya gartiisii iyo guurtidii ka naqaysa yuu u imanayaa soo hor fadhiisanaya markaa mudicigii iyo mudacaleyhigiiba labadii dhinacba ha labada dhinac intaa muddadu ay dee maarata ballanku socdaybaa waxa weeyaan nin walba reerkoodii baa la soo taliyey gartiibaa lala akhriyey halka uu ka baxayaa loo sheegay hadduu hebel waxaa ku idhahda adguna waxaa ka horgeey baa la soo yidhi wixiibaa lagu soo wada guguntay caqligiisiibuu ku darsaday geedkaa markaasaa loo keeno odayadii waxaan soo xafidsiiyeyna geedkay fadhiyaan wayna dhagaysanayaan
waxyaabaha uu la shir imanayo amase uu guntan yahay mahmaahyaha iyo murtida iyo halhayskuba ka mid bay ahayn sooma halkaasay halkaan u soo soconno weeyaano dee weerarkiibaa bilaabmaya iyo weerar celiskii ragga markaa dee rag maarataane hal abuur leh oo curiya ayaa dee ka buuxay soomaalida ninkan uu la dacweeyahay mucjiso hadduu ka hor keeno adag ninkan markaaba waxaa ku soo dhacaya ereyo dee mahmaahaho uu ninkaa u mahmaahayo haddii uu yar jilco oo markiiba maarataane inuu jiiri karayo u arkana ereyo yaroo maarataane madaxtaagoo yaroo dee faanahoo inuu dee nin ragu ka adkaaday uu yahay buu soo tuurayaa maamaahu halkaasi markaa kadha isqabadkaa iyo cihiidhigaasi ka dhalanayaan qayb waxaa bixinaya labadaa qofee dacwiyaya xaaladda ay ku dacweynaya wixii ka hor yimidda midba midka kale ka yimidda iyo ka baxayeen qaybna dadka dhegaysanaya ee iyagu dee garta naqaya ama dhegaystayaasha kale eeba ha ahaadaane ayaa bixinayay marka mahmaahahani kow marka koobaad mahmaadu waa furis hadalkay furaysaa qofku wuu araaranayaa araarta ayuu mamaahaha ku darayaa waxa la yidhi buu soo marayaa halhays buu raacinayaa waxaan ku soo xidhayaa buu leeyahy mahmaa buu de markaa haddana ku odhanayaa ninkaa saddex qodob weji bay xambaarsan tahay mar waa araar oo halkuu u socdo u soo maray wuu soo araartay mar waa hanjabaad oo wuxuu u hanjabayaa ninkay sayaan marna waxa weeyaan macnihii inuu de nin raga yahay oo maarata nin garyaqaana uu yahay oo ninka caqli badan uu yahay oo de maarata uu ka duwan yahay oo kalea wuu ku muujinayaa ka kalena saasoo kale ereyada halkaa ka baxa ee mahmaahda ah ayaa lala kala foofayaa markaa markay gartii dhammaato waa lala kala foofayaa saasay soomaaliyo dhan ku gaaraysaa gartii dhacday waxaa ku dacweeye hebel iyo hebel ama waxaa dacweeye ree hebel iyo ree hebel waxaa ka dacweeye hebel iyo hebel wuxuu hebel hebel ku yidhi mahmaadaas wuu soo qaatay mahmaadaas wuu soo qaatay mahmaa soomaaliyeed baad tidhi halkaasi dee ka baxaysaa gartaa garu eega haddii berri dhacdo mahmaahii maanta halkan lagu isticmaalay berri waa la isticmaalayaa iyada oon la sheegayn hebel baa berri yidhi hebel lama sheegayo kii yidhina ma sheeganayo mahmaa soomaaliyeed oo oday soomaaliyeed yidhi weeyaan geed soomaaliyeedna way ku baxday saasay ahaayeen saasay ku baxayeen marka hadalka iyo dacwadda iyo garta iyo wax walba erey amase murti amase halhays amase maahmaah khusaysa ayuu qofku soo qaadanaya markaa haa soo qosayso oo xagga hore markaan yar faahfaahinno qolada guurtida ee la xulay horta gartu sida cadaaladay u dhacaysay mamaahaha guddidu guurtidaahi qaarkood bay bixinayaan waxay odhanayaan markay gartu bilaabmayso oy labada nina dacweeya u sheegeen ama qole ha u dacwiyaan ama laba shaqsi ha u dacwiyaan waxay u sheegayaan mamaahaha iyagoo ay gaarka u leeyihiin waxay leeyihiin xeer waa ninkii gowrac xeerka aan qaadaynaay ku kuu naxariisanaya maaha ma arrintiinna ma gur baan ku eegnaa mise gar baad isla qaadateen baa la leeyihi gar cadaawaan idiin qaadnaa soo maaha kol haddii geedka gar cadaawo yidhaahdaanna waa layskuma naxayo wey wuxuu xeerku siiya uunbaad leedahay hadhow ree hebel iyo hebel baa i xiga iyo waxaa lama iman kartid weeye xeerku wuu ku gowracayaa xeer waa ninkii gowrac ayay odhanayaan wax xaggaa hore laga soo jiray jiray jiray jiray oo ninku wuu og yahay haddii laga helo wax isagu iska dhimay uun lagaga helay markhaatiyadoo kale ninka mudicigiisaguna wuxuu leeya dhufayska ku jiraay saddex nin baa ka madnuuca saasuu eegayaa marka markhaatiyada lagu dhawaaqo odayadii la telinayaba kuna hareeraha ka fadhiya waxaa loo sheegayaa haddaanu garanayn ragga magacdooda deegaan ahaanna waa laisku garanayaa hadduu ninkaasi ninkan markhaatiga u qabsada inan reerkoodaa qabo markhaatigaa ma galayo iima gala buu leeyahay maxaa dhacayoo waa lugjiid buu leeyahay hadday dhaleen iima gale buu leeyahay caddee baa la leeyahay oo iima galdoon iskaba qaadanayo waa oofnuug buu leeyahay macnihii naaskoodii buu nuugay ninkan u qabsaday oo dee intii hooyuu iga exanayaa wey ciladaha noocaasa markaa waxaa laleeyahay waryaab soo bedelaa laleeyahay isagana waayo intaa waxaa la ilaalinayaa inuu ninkani go-aanka dhaca ku qanacsanaado kan kalena haddii laga helo isna uu ku qanacsanaado oo meeshii gar cadaalad ay noqoto markaa soo bedelaa isagana la odhanayaa oo maartaan hebel iyo hebel xeerkuu ka saarayaa
ninku markuu aftahan yahay ma lagu qiimayn karaa mahmaahyada iyo halhaysyada iyo halxidhaalaha uu adeegsanayo ma lagu qiimayn karaa inuu ninkaasi aftahan yahay uu gartana heli karo
laba erey oo soomaalida iskaga qaldan ayaa waxay tahay inta badan dhallinyarta weliba dambe ninka aftahanka la yidhaha waa saaad u sheegto horta waa ninka dee mamaahaha bixinaya waa ninka gartana markuu galaya meesha ay ka qalloocda iyo meeshay ka toosantahayba arkaya laakiin isagu wuxuu leeyahay wixii uu halkaa golaha ku yidhi wuu iloobaa waxaa ka qaalisan ninka ninka lagu yidhahda garyaqaan garyaqaanka soomaalidu mar waxay saartaa nin aftahana mar waxay saaraan nin caqli badan marba dhanba u dhigan garyaqaan haddaad maqasho garyaqaan waxa weeyaan soomaalida dhaqankeedu afartan jir buu ku geli jiray garta ama wuu ku guursan jirayba tobankii sane ee uu carruurta ahaa mooyaane soddonkii sano ee dambe deegaankaa uu ku noolaa wixii gar ka dhacay nin soo joogay soo dhegaystay xafiday oo aad wax u xafiday oo ereygii maalin la yidhiba xafisan mahmaadii baxdayba xafisan hebel hebel wuxuu garta kaga helay xafisan oo xeerkaa xafida waa xeer xafide ninka garyaqaankii inta badan ragga khatartaa waxaa lagu gartaa marka geedka la joogo ee garta la hayo ninka garyaqaanka ee asalkaee wax xafidaay indhaha ma kala qaado indhuu isku qabtaa waxaad moodaa inuu hurdo uuna jiibsadaayo masala joogo mana fadhiyo mana fadhiisto go-aya buu barkanayaa uu jiibsanayaa inuu qoorinayo hurdaad moodaysaa qofka dujoogsa nin hurduu qaadanayaa laakiin odayo badan oo noocaasoo la iigu sheegeen oo aniga laftayga aan waraystay baa waxay ii sheegeen haddaad doonaysa inaad dhawaq maqasho bay igu yidhaahdeen indhaha isku qabo waad maqlaysaa bayna dhawaqaas waxba kuma seegeen laakiin indhuhu waa kuwa keenay bay yidhaahdeen inuu qofku boodboodo ou dhawaqa toos u dhegaysan waayo waayo kolba waxbay arkayaan oo way boodayaan markaad markaad laakiin indhaha isku qabato si fiican baad wax u dhegaysanaysaa bay odhan yidhaahdaan markaa garyaqaan waa nin xafidaaya oo xafiday wixii soo dhacay xeerkii lagu xukumay kab baa la yidhahdaayoo wixii xeer hore u soo dhacay wixii lagu xukumay unbaa la raacaa laakiin arrinta ugubka la yidhaahdo waa wax cusuboo sanadkaa un dhaca markaasaa kab waa qolada heshaay siday xeer ugu samayso ka dhaqan ahaan dhaqanka soomaalida ama dacwad ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee garnaqsigaasoo kale ninka aftahankaa ee suugaanyahankaa isaga laftiisu hadduu gabay ku garnaqsado soo ma dhici jir
haayo waa marka ay maarata cidhiidhi badan yimaado waxaa dhacdaabaa mararka qaar bini aadan baa noo gar eex baa dhacaysa gar eexaad markay dhacdo gartii waa waxaa laleeyahay hal la celiyo halkii saddexda geedan ka soo bilownay baad imika igu soo celisay khayr allah ku siiyo waxa weeyaan gartii koowaad ee geedka koowaad ahayd ayaa eexi dhacday ama garashaaba keentay inuu wax hoos maraanoo xukun qaladaa dhacay dabadeed waxaa la odhanayaa guurtidii ninkii wuxuu soo xulanayaa guurti kale oo garta dib ugu gasha guurtidaay waxay la dacwiyeysaa kuwii garta qaladka ah gooyey yay la dacwiyeysaa xeerka markay ku dul dacwiyaan ninka laga maarata xukumay markuu ku dacwiyo uu yidhahdo xeer kaasaa layga jabiyey kaasaa layga dhacay kaasaa lay duudsiyey halkaasaan maray sidaasay ahay waxaasaan caddaystay waa la baal maray ayaa la odhanayaa waa de isdifaaca xeerka nimankiinii xukumayo xeerkaa markaa guurtidaasi haddii dee wixii ay jabiyeen dee qolada dambaa saxaysa halkaasoo xukunkii kale haddii kii hore uu qalad ahaana lagu burinayaa hadduu ninkan isaga un ishoos bariyey oo maarataana dee si fiicanay u dhacdayna la odhanayaa marka intaan gartaa kale la gaadhin ee geedka labaada hadduu ninkan dacweeye uu abwaan yahay midha coriyo ah inta uu sii araaranayo u guurtida kala ururinayo aad u goolaaftamaya u gabayada ku gardaqsanaya anoo siasaa yeelaybaa saa layga yeelay anigoo saasaydhibaa saa layga yeelay weliba isagoo raggii guurtida ahaa qaar duraya hebel iyo hebel baan ka tuhmayaale ayuu isagu weerarka halka kaga qaadayaa way jirtay ha
mahmaahyada iyo murtida soomaalida soo gabayaaga laftiisu gabaygiisa uma adeegsan jirin oo murtidii oo si tiraaba u taalla si tixa uma odhan jirin haa dee waxa horeyba loo yidhibmt waxaa horeyba loo yidhibu odhanaya soo qaadanaya mamaahu soo qaadanaya waxaa horeyba loo yidhi habaar waalid iyo hansi gabadheed midna kuma seegaan waxaa horeyba loo yidhi halkaasu ka soo qaadanaya oo halhaysad iyo mamaahii baxay waxaa horeyba loo yidhi ninin dhaliima laqanyo waa markaa laakiin waa ina mamaadu ay mabduucan dee ay qusaysaa uu u socdo iyo ninkani uu u socdo waa inay dee saaran tahay waxaa horeyba loo yidhi nintuurlinta uu seexdeedba waayo waxaa horeyba loo yidhi asoo haynaya oo ama macaanu adeegsanaya waa sii jirista waddadaba waa araar araartiibuu ku soo galaya weeyaanoo mahmaaheey waa furaha garta waana xidhidda garta waana goolaaftanka garta gudaheeda markaa dhan walba way buuxisaayoo mahmaahi waxa weeyaan laba dhac iyo saddex dhacba way leedahay waa laba dhacoo dee laba erey way leedahay saddex ereyna way leedahay markaa laba dhac iyo saddex dhac baa la yidhaahdaa laba dhaca laakiin aada ugu badan
tusaale markaynu soo qaadanno laba dhac iyo saddex dhaca aad tilmaantay maxay noqonayaan waxay noqonayaan dee iminka ma maahaha ninka markaad soo qaata nin tuurlihi tabuu seexda ma waayo waa labadhac labadhacasay horta u fara badan yihiin oo labadhaca nin saa saas markaa dumarka oo kale aan soo qaadanno ma maahaha garta ku baxa ma horta raggu gartay ku baxdaa dhibtiid bay ku baxdaa badankeedu laakiin dumarku iyagu iyaga oo la yaaban wax dhacay oo maarata ay dhegaysanayeen iyo naago kaloo isqabteen nin la guursaday caruur yaroo maarata ay dhasho siga waa iyaguna meelahaas iyagana ka mamaaha badan ragga tafaandhayn dhiigma qabto xagga maarata labalabada way kaga midaysan yihiin tafaandhalin dhiigma qabto nimaad dhashay kuma dhalin nimaad dhashay kuma dhalin waa mamaaha maarata dumarka labadhacas hortuu badan yahay saddex dhaca waxay u baahan tahay inaanu dib intaan uga fiirsanno ma badne eh xaaladahay ku imanayeen iyagu laftigoodu ayaanoo eegi doonaa insha allah haddii la yidhaahdo markan ay leeyihiin saddex lama arag saddex saddex saasay yeeshaa kuwa saddexda kuwa ma noqon kara waa mamaahdina way tahay waana halhays iyadu waa halhayso saddexbaa iyo afarna way noqotaa ragga markaas haya ee dunida soo maray rag waxay ahaayeen waxa ay dee ka hadlayaan u eekaysiinaya waxa ay doonayaan intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan kaga hadlaynay mahmaahyada soomaaliga iyo halka dhaqan ahaan soomaalidu u adeegsan jirtay waxaana inoogu marti ahaa abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano geestiir wuxuuna idinkaga imanayey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good ayaana idiin soo jeedinayay idiinna soo diyaariyey tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo rabadaan kariim
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan weli waxaad nagala socotaan barnaamijka dhalinyada oo ka imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur
mahadsanid daanduray lix maalmood oo keliya ayaa inaga xigta bilaabashada ciyaaraha koobka adduunka ee ka furmaya dalkaasi rusiya xulalka ka qaybgalaya qaarkood ayaa weli ciyaaraya ciyaaro saaxiibtinimo oo ay isugu diyaarinayaan tartankan xalay kulamo xiise leh ayaa dhacay xulka bortuqiiska saddex gool iyo eber ayuu kaga badiyey kooxda qaranka ee aljeeriya ingiriiskana laba gool iyo eber ayay dileen costarica new zealan ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda qaranka ee hindiya halka south korea iyo bolivia ay isku mari waayeen barbardhac goolan la'aan ah xulka uruguayna saddex gool iyo eber ayuu uga uu turoonaaday kooxda qaranka ee usbekistan gana iyo icelandna waxa ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan hegno kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa si rasmi ah u iibsatay laacibka garabka bidix ee khadka dhexe uga ciyaara xulka brazil douglas costa kaas oo sanadkii lasoo dhaafay yuve si amaah ah uga ciyaarayay yuventus waxay costa ka bixisay afartan milyan oo yuuro oo ay uga iibsatay kooxda bayer munchen ee dalka jarmalka oo lahayd xuquuqda laacibkani markiisii horena yuventus si amaah ah ku siisay costa ayaa ah toddobiilabaatan jir waxa uu hadda kooxda ka dhisan magaalada turine ee dalka talyaaniga uu u saxiixay heshiis afar sano ah waxaana uu ka mid yahay xidigaha brazil ee ka qaybgalaya koobka adduunka dhinaca ingiriiskana kooxda liverpool ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda leon ee dalka faransiiska nabiil faqiir wadaxaajood lagu dhammaynayo heshiiska laacibkan ayaa u socda kooxaha liverpool iyo leon waxaana wararku ay sheegayaan in liverpool ay ku iibsan doonto xidigan jirka ah lacagdan xdan milyan oo yuuro fakiir ayaa ka mid ah laacibiinta u matalaysa xulka faransiiska koobka adduunka ee dalka ruushka ka furmaya toddobaadka soo socda nabiil faqiir waxa uu ku dhashay dalka faransiiska balse waxa uu ka soo jeedaa dalka aljeriya haddii ay liverpool ku guulaysato saxiixa laacibkan ayaa waxa uu noqonayaa laacibkii labaad ee uu macalin cloob keeno kooxdan bishan juun dhexdeeda waxaana dhowaan liverpool ay sagaal iyo soddon milyan oo lacagta geniga istarliinka ah ku soo iibsatay laacibkii hore ee khadka dhexe uga ciyaari jiray kooxda monaco ee dalkaasi faransiiska fabino waxaa kale oo ay bisha julaay ee soo aadan ay keeni doontaa ciyaaryahanka lagu magacaabo nebi keyta oo u ciyaara kooxda r p libsig ee dalkaasi jarmalka laacibkan ayay doonaysay kooxda liverpool tan iyo sanadkii hore waxaa hadda bisha juulaay ka dhammaan doona heshiiska uu kula joogo kooxdaasi libsig sidaas daraaddeedna si toos ah ayuu ugu biiri doonaa kooxda kubadda cagta ee liverpool xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay nuur xasan nuur haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan waa kan cumar aadan
waqti duuban oo dabinada ibliis laga daahayuu dad ku taagayey latiyo waqti duuban oo dabinada ibliis laga daahayuu dad ku taagayey daimow allow dibkayaga hago diibadiya dalkaba ku dabaalsamo dadanoo hadeedadanoo hadeedaimow allow ambidaacado sama kaa dalbada adadeeqsiyo degdegugu hure loo ajiib ducada daimow allow ambidaacado sama kaa dalbada adadeeqsiyo degdegugu hure loo ajiib ducada baqri iyo dayaari allow naga duwo degalkiyo arlada loo doojiyo dalka noo dhimcee baqri iyo dayaari allow naga duwo degalkiyo arlada loo doojiyo dalka noo nimcee daa'imow allow qalbi daacado samaka dalbada adadeeqsiyo degdegugu hure loo ajiib ducada eebow degmada khayraadka diin la dilaaciyo dulaan islaam dayrkii ahaw eebow degmada khayraadka diin la dilaaciyo dulaan islaam dayrkii ahaw
cumar aadan iyo kooxda ayaa la jiibinaysa daa'imow allahayow waana qasiidadii ramadaanka ahayd iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeena duhurnimo ee wada jirkeeda kugu soo jeedinayeen nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anagoo ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonnaa dhegaystayaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay ramadaan kariim awgii xaqiyo diinta noo adkee diinta noo adkee dadkayaga dhammaan daawamiin muxubadii ku duxii dawgii xaqiyo diinta noo adkee